isagu wuxuu leeyahay wuu raajix yeelado wuxuu yidhi waaqrabu haadihi alaqwaal qawlu man qaala inahu kaana mutacabidan bishariicati ibraahim nabiy llaahi ibraahim sharcigiisa ayuu ku cibaadaysanayay ninkii yidhi kaasa aqrabu alaqwaal ah faqad kaana sala allahu alayh wasalam kasiira albaxhi canha caamilan bimaa balaga ilayhi minha shareecada nabiy llahi ibraahim aad buu baahan jirayoo wii kasoo gaadhu ku camalfali jiro sida kutuba siyar ku cad buudhi ama aayaadka laga faa'iidaysanayo qur'aanka oo an ittabic millata ibraahim habkaasu marka isagu shawkaanu ka dhaadhiciyey irshaada fuxuulka wa bacda anubuwati almancu wa bacda nubuwati nebinimo ka bacdina dabadeedna almancu diidma ayaa marka ahaatay oo in la yidhaahdo marka shareecadii ku horraysay buu ku camalfalayay waa mamnuuc taasi waa mamnuuc wuxuu leeyay macnaha mar haddiiba dee rasuulkii waxay lagu soo dejiyey in la yidhaahdo wuxuu maaragtay wuxuu ku camalfali jiray oo ku cibaadaysan jiray shareecadii ka horraysay taasi waa manec oo masalada hore qudheeda wuxuu leeyay imaam alxaramayn wax faa'iido weyn oo ka ratmaya ma jire waa maa yejiri ma jira tawaariikh taariikhda iyo waxaan unba isaga noo wax ku socdo weeyaan lakin waxay leeyihin khilaafku xagga furuucdu isaga badan yahay oo shareecada uu ku camalfelaya xagga furuucda laga hadlayaaye laakiin waxay isku waafaqeen oo tawxiid ah falaa shaka fi tacabudi fiih tawxiidyada warba ma leh ila ambiya oo dhan mid bay la yimaadeen oo asanaa walaqad bacanaa fi kulli ummatin rasul an icbud allah waxdaaniyada iyo tawxiidka ilahay kelinimadiisa inay isku mid ahaayeen iyo taas subxaal khilaaf kama taagna lakin waxaad moodaa xagga furuucda iyo arrimaha noocaasa ayaad mooddaa in laga hadlaya buu leeyahay imaam alxaramayn laakiin bacda nubuwa qaarkood waxay arrintu waxay ka ratimaysaa wixii ka horreeyey oo haddaynu manceen mancinana fahuna awlaa buu leeyahay haddaan badnaynana waa sida maaragtay ay rag badan tilmaamayaano shaaciray muctasilee waa manci bay leeyihin adugu hadal baa ku jiro rag baa waxay ku leeyihiin waa la odhan karaa wuxuu ku cibaadaysan jiray sharcigii ku horreyey ummadihii ku horreeyey shareecadii loo soo dejiyey wixii naska ku yimi mooyaane yani wuu ku cibaadaysan waa la odhan karaa samcaani ninka la yihahdo akharu shaafici akharu xanafi buu ka soo guuriyey waxay leeyihin waxaa laga qaadanaya wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binnafs qur-aanka marka laga warramayo haddii aanu sharcigaa horeba dee raacsanayn ma ansaxaysa istidlaalka aayadda qisaastu inay waajib tahay reer bal israil inu waajib ku hayo halkana waajib ku tahay in la soo deliishado man naama can salaatin aw saacanha falyusalliha idaa dakaraha markaasuu akriyay waaqimu salaata lidikri maquuladii nabiy llaahi muuse ahayd bay idhaaheen wad meelaasay taataabteen abdlahi cabdillahi bin cabbaas xadiidku warinayee rasuulku inuu sajdadii sujuuday saad markaasu wuxuu akriyay ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadii laakiin arrimahaasoo dhami keeni maaya in la yidhaahdo shareecadii ku horey isku camalfalayay ilaahay mid buu usoo dejiyado taa ilaahay usoo dejiyo u nebigu ku camalfalayey laakiin masalada jirtaaba waxay tahay sharcu man qablanaa hal huwa sharcun lanaa oo masale ah oo markaa wixii ku yimi ee kitaabkeennan ku sugan shareecadii dadkii naga horraysay maxaa laga yeelaya iyadu waa masalo oo la leeyahay sharci weynoo noqonaysaa oo haddaan wax naskhi ku iman iyo ma aha iyada khilaafkeedu waa jira laakiin haddaan naskhi ku iman inay sharcigii tahay baa adugu siyaabaha loo meelahan adilada noocan oo kale la waafajin karo sharci bay ummadda u noqonaysaa oo mar haddii kitaabka ilaahay ku sheegay oo ama taqriir la iqraarinayo ama naskiba aanu ku imanin waxaa wey taa qudheeda waa laga qaadan karaya waaya wuxuu yidhi mas'alaة xukmu اmanaafici wاlmadaari qabla الsharci mara wabacdahu aلصaxiixu ana asla madaari aلtaxriimu welidii anwaac istidaalkeenu ku jiray wuxuu leeyahay mas'alatun ay haadi tani mas'alatun weeye xukmu lmanaafici manaaficda xukunkeedu waxyaabaha muntafica xukunkeedu iyo wlmadaari waxyaabaha madaarka wax dhibaya xukunkoodu qabla sharci shareecada intaan la soo dejin ka hor marra wayna soo waa soo marray oo dee waa kii laa xukma qabla sharci bal amru mawquufun ilaa wuruudihi baynu ku soo marray xagga hore kitaabka sharciga hortii oo intaan nabiy llahi maxamed soo saarin wax xukun leeyahay ma jiro amarku markaa wuxuu ku sugan yahay ku taagan yahay inuu soo arooro oo daliil u yimaado oo hadda baabka kan maxaa munaasaba uga ah istidlaalka dee istidlaalku ilaa waxaan kitaab iyo sunna iyo ijmac iyo qiyaastoona ahayne mararka qaarkood ba waxaad deliishanaysaa alaslu fi lashyaa maxay noqonaya ile masaa'il baa kugu imanaya masaa'ilkii mararka qaarkood dee istidlaal qaar ay ku imanayaan baa jiro waxaan maxaa shaygan maxaa asal u ah ma taxriim baa asal u ah ma xilli iyo xaadnimaa asal u ah meelahaasaa marka waxay noqonaya meelo wax laga deliishanayo oo la doonaya markaa fataawada in laga bixiyo mardaan nas kitaab iyo sunna iyo ijmaaci qaltoon lahayn marka wuxuu leeyahay horta wixii manaafici madaar ku saabsan intaan sharac usooda waa soo dhaafnay oo xukuma leh wa bacdahu ay bacda sharci sharcigii kadib oo markii waxyigu yimi asaxiixu sida saxiixa ah anna asla almadaari waxyaabaha madaarkee wax dhibaya asalkoodu altaxriimu xaaraannimo weeye waalmanaaficu anna asla almanaafici manaaficda asalkooduna alxillu weeye oo markii sharcigu yimi wax allaale iyo wixii madaar ah ee wax dhibaya waa taxriim wax allaale wixii manaaficana waa idan baa laysu siiyey maxaa u daliila fii macrad alimtinaan iyadoo laga hadlayo gallad sheegasho qofka loogu nimceeyey ba waxaa la leeyahay khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ilaahay wuxuu idiin abuuray waxa dhulka korkiisa ku sugan dhammaantood marka taasi waxaa weye intifaaci baa kuu bannaanoo manaaficdii markaa dee in qofka ay u bannaan tahay meesha laga qaadanayo oo asalka wixii manfacaha oo dhamm inay mubaax yihiin baa laga qaadanaya xagga madaradana laa darra walaa diraar fi sharci oo waxa la wixii dhibkeeni oo dhan ba inuu muntafiqo yahay oo la diidan yahay baa imanaysa marka masaa'il fara badan baa lagu eegaya xagga ah waayahay qaala ashaykhu alimaamu ilaa amwaalana لqwlihi slى الlaه عalيه waslm ina dima'akum وamwaalakum عalaykum xaraamun waayo marka wuxuu leeyahay qaala shaykhu اlimaam mar hadduu yidhaahdo waa ninkii subkigii hore oo musanifkan dee aabihi baa loo jeeda qaala shaykhu sheekh wuxu alimaamu imaamka waa aabiyi ilaa amwaalanaa maalka iyaga mooyaane liqowlihi salى الlahu عalيه wasalam oo maalka wuxuu leeyahay daahirku waa taxriim wuxuuna deliishanaya liqowlihi sal ه sl ina dima'akum waamwaalakum calaykum xaraamun dima dhiigagiinna iyo xumaalkiinna waa korkiinna yuu xaaraan ka yahay oo markaa istisnahaas oo ninkan musanifka sheekha waalidkiisa ahaa raxmatullaahi calayhim waxay leeyihin sida daahirka waxa weeye inuu noqonayo alaslu fi taxriim wixii amwaali xadiidkaana wuu deliisha laakiin waxaad moodaa waxaa si fiican markaa u radinayo halkan taabanaya waliyudiin alciraaqina hadda alkaysu haamic aynu hayno qultu fii hada alkalaami nadarun baa ku sugan buuri oo wuxuu soo taxliiliye wuxuu leeyahay maalka xadiidku uu leeyahay uu taxriiminayaa waa wuxuu ku tacalluqaya xaqu اlgayri wa kownu اlmaali aladi tacallaqa bihi xaqu اlgayri xaraaman laa yunaafi kownu اlasli fi اlamwaali alibaaxa yacni asalka maalku inuu xalaal yahay yani arrintaas wuxuu inu marka hore shaygan maalkan uu xaq kale ku tacalluqay oo qof maal uu leeyahay aanay ku bannaanayn inaad taabato oo qaadato oo dhacdid oo aad cidan la'aan ku qaadatid taasi ka dhalan mayso ama se anfin mayso asalkii oo ahaa amwaashu inay mubaax yihiin waayo dee shaygan xaaraantii waa shay caarid ah oo tacalluqa xaq hayr uu ku tacalluqay awgeed baa loo xarrimaya arrintaas marka asliga ibaaxaa ka saari mayso oo maalka adduunka halkaa kayntaa waa dhayaacaysa iyo wixii yaallo oo dhan iyo waxaasoo dhan dee waa shay mubaaxa asalkiisu ilaaha wax daliil lasoo reebo waa mubaaxa laakiin kani waxaa lagu diiday deliilkan hadda aad wadato wuxuu ku socdaa maalkhayr kaana xaq baa ku tacalluqay saasuu marka halka u taxliilinayaado qowlkaasi waa qowl marka saxiix masalatun alistixsaanu qaala bi abu xaniifata waankarahu lbaaquuna wafusira bidaliilin yanqadicu fii nafsi halkana waxaa la yahay alistixsaan masalatun ayaadateen masalatun weeye alistixsaanu istixsaankii qaala bihi waxaa yidhi istixsaanka abu xaniifa nucmaan ibnu haabit ayaa istixsaanka qaba waankaro waa diideen labaaquuna intii kale oo a'imadii way diideen istixsaanku adilada mukhtalafu fiiga ah ee istidlaalka baabkiisa soo gelaya weeyaan oo markaa waxaad moodaa sida musanifku soo naqlinayo inay dadkao dhami diidan yihiin abu xaniifa mooyaane laakiin aamidi iyo ibnu xaajib iyo xanaabilada rag ka mid oo ka soo naqliyeen inay qabaan waa waa jira markaa qowlkaas in waa xanaaftu qabaan laakiin ragga aad uga adadkaa ee kitaabkiisa risaale iyo maxaan ku dhahdaa kitaab ulumba aad ugu naqdiyey ibtaalu listicsaan meel xun ay meel isla maray nimanka waa imaamu shaafici shaaficiyadii nimanka xanaaftaada isku balanbareen istixsaanka waxa la yidhahdo man istaxsana faqad sharaca laakiin qudhiis waxay taa qudhiis bal tafsiir bay u baahan tahay khilaafkana waxaad moodaa markaad u sii dhaba gasho marka hore tacriif qeexan oo laysku waafaqsanyay baan jirinba istixsaanka illi maogtahay culimadu marka taxriir mawduc annisaac waa muhim wixii marka hore in laysla garto markaasaa wax laga dhiiban karaa laakiin hadda markaad eegto siyaabaha loo macnaynayo istixsaanka waxaad moodaa marka ishkaalku inuu ka imanayo khilaafku tacriifkii oo aan qeexnayn oo kala duduwan oo tacriifaadka qaarka waxyaa noocyada qaarkood ay ku tacriifinayaanna inay iska macquul noqon karto waxna aan markaa laisku diidi karo marka halkaasaa dhibku uu ka imanaya marka wuxuu yidhi wafusira bidaliilin yanqadicu wafusira waxaa lagu fasiray istixsaankii bidaliilin daliil baa lagu fasiray daliilkaasoo yanqadixu ay yadharu daahiraya fii nafsi almujtahid mujtahidka naftiisa u daahiraya daliilkaasoo taqsuru canhu ay ka gaabanayso cibaaratu cibaaradiisu oo aanu si fiican markaa waxa uu daliilkaa u fahmay baanu muujin karaynin oo aanu caddayn karayn kaas baa leeyahay isticsaan yani kaas waa tacriif waa daliil ninka mujtahidkaa u muuqday cibaaro uu ku waadixiyaana marka ay ka ka qarsoon tahay waa la naqdiyey markaas tacriifkaas waxaa la yidhi warudda waxaa lagu radiyey biannahu daliilkaa lasoo sheegay in taxaqaqa ay in habata hadduu sugnaado oo oo la helo fa muctabarun waa la ictibaarinaya oo kownuu afka ku ballaadhin kari waayey yani arrintaasi wax weyn maaha yani mar haddii ninka mujtahidka agtiisa daliilkaas uu ka sugnaaday waa muctabar waa shay la ictibaarinayo oo hadalka aad leedihiin maaragtay taqsuru canhu cibaaratu iyo waxba weyn markaa dhibi mayso haddii aanu xaqiijin oo daliil sugan aanu ahayna fa marduudun mutlaqan weeye marka waxaa weye de haddii marka macnahaas qaabkaas kaga jawaabayaan oo dee waxa weeyaan bay waa daliil u daahira u muuqday ninkan mujtahidkaa laakiin inuu cibaaradiisi ku muujiyo uu ka gaabinayo fusira waxaa lagu fasiray markaa wuxuu leeyahay istixsaankii bidaliilin daliil baa lagu fasiray daliilkaasoo yanqadixa yadharu daahiraya fii nafsi lmujtahid mujtahidka naftiisa u daahiraya waayahay oo daliilkaasoo taqsuru canhu xaggiisay ka gaabanayso cibaaratu cibaaradiisu ka soo gaabanayso oo aanu afka ku ballaadhin karayn oo aanu markaa waadixin karaynin warudda waxaa lagu radiyey biannahu daliilkaa soo sheegteen in taxaqaqa hadduu markaa dhaboobo oo sugnaado cinda almujtahid fa muctabarun waa shay la ictibaarinayo wa ilaa haddii kalena fa mardudna wey waaye wa bicuduulin can qiyaasin ilaa aqwaa kaasi horta waa koow waa nooc tacriifka ka mid marka waa la isku haya tafsiirkiisa baalka istixsaano maxaa tahay waaye wa fusira waxaa lagu fasiray bicuduulin leexasho can qiyaasin qiyaas laga leexdo oo ilaa aqwaa ilaa qiyaasin loo leexdo qiyaaskoosoo aqwaa minu isaga ka xoog badan kaasaa istixsaan layaha bay yidhahdeen waxa weeye qiyaas inta laga tago haddii khafi iyo jeli ay ahaayeen inta khafi laga tago jeli la aado baaba istixsaan layaha bay ku leeyihin ya oo dee taana waxaa la leeyahay adeer meesha khilaafadda kama jiro walaa khilaaf fiis kuma hayna kaa marday saa tahay wax khilaafa oo arrintaa ka taagani ma jiro sababtu maxay tahay idaa tacaarada alqiyaasaani cumila biaqwaahuma waba iska qaacida caama laba qiyaas madday istacaarudaan ka xoog badan baa la raacaa ma inaga isma haynaa markaa fuqahadu iskuma hayaan masalada marka waxa wey mashkiladu ishkaalku waa uun istixsaankii baan markaa muxarar dhab aan la isla ahayn oo la isku haya marka muxuu yahay istixsaanka kaana saas baa kaasi waa tacriif labaad oo maanaa ay ku fasireen istixsaanka waayahay aw can idaliili ila caadati aw amase bicuduulin deh iilasho can idaliil daliil laga iisho oo ilcaadati caado markaa loo isho lilmaslaxo ayaa waxaa la yihahdaa maxay istixsaan la yidhahdaa istixsaan waxaa la yihahdaa in laga iisho daliilka xukunkiisa inta laga iisho ila caado loo iisho limaslaxati اnnaas oo taas maxay noqonaysaa maalan waxay leeyihiin tusaalayaasha ay ku keenaan xamaamka gelitaankiisa xamaamaad baa jira mogtahay adigoo la kiraynayo xamaama kadii goor carurtu waxay odhan jiray meelaha daweyn loo galo oo markaa dee qubayska iyo biyaha kulul iyo wax noocaas laakiin hadda istiraaxii iska gudbo dee hadda adduunka musqubaa lagu kaleynay magaalooyinka waaweyn dhexdooda ad ka gelaysaadoo biyihii iska yaalliinoo laga kaleyn inaad gelaysaa marka wuxuu leeyahay gelitaanka xamaamkaas iyadoo aan biyi ku qadarayn biyi intaad qaadanaysaa ma ma goonaa inta meesha gudaheed fadhiyaysaana ma goonaa marka hore qudheeda wax lagula heshiinayo intaa bixi ma jirto meesha waad gashay biyo waad isticmaashay hadhow tana waxaa keen baa lagula iskala kata ya marka meeshii in wixii dee waxbaa la kala iibsanayaa in biyuhu taxadiid noqon soo ma ahaatin biyay maxadidan ay yihiin muddada maarata wuxuun lagu heshiisiyay marka caadadii baa maslaxadii baa waxay keentay maslaxadii ba waxay keenaysaa dee imsaad maanta yaaba ku lama dabdin karo intay meesha la fadhiyaya qofku qubaysanaya ya wax dabdi kale maaha wax laga heshin kara maaha biyi intaad qaadanaysaa waa marka waa madara ku jira qofka mogtay waxa ku jira culays marka wuxuu leeyahy taas noocaas oo kale ayay tusaalaha ku bixinayaan oo markaa shay caadaa curfigana caynkaasu ka noqday oo saasaa loo isticmaalaa waxa weeyaan istixsaan baa leeyahay kule istixsaan oo biyaha haddii aad ciwad aad ku cabbayso qarbadka afkiisa biyaan kaa ka cabo afkaaga ka dhergo waxaa iska bixi iyadoo kala duwan yahay qofba qofka kale mid baa ka cir weyn ya midbadi kale dadku isku isku calool maaha oo isku haraad maaha dee waa iska bannaan tahay iska bannaan tahay waxyaaba noocaasa bay marka adugu ku keenaan oo yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa maxay yani waa waa tan oo ah cuduul can idaliil alcaada warudda waxaa lagu radiyey kaana biannahu in sabata hadduu sugnaado annaha caadadaasi xaqun xaq annaha sabata hadduu sugnaado annaha caadadii xaqun xaq weeye sugnaad xaq weeye faqad qaama daliiluhaa faqad qaama waa istaagay daliiluhaa yani warudda waxaa lagu radiyey biannahu buu yidhi in sabata hadduu sugnaado annaha caadi xaqu inay tahay faqad qaama daliiluhaa daliilkeeda waa kacay mar hadday sugnaatay waa shay markaa daliilkeeda ka cosaarta wa ilaa haddii kale ruddad waa la celinaya haddii kale waa la celinaya oo haddii maalan dee samankii nebiga oo kale ay ahayd oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaam waktigiis la isticmaalaya caadadaas markaa jaariga ah dee waa daliilkeeda baa sugnaaday oo maxay noqonaysaaba dee markaa hadigii rasuulkay noqotay hadday zamanulmujtahidiin arrintani socotay oo shaygan caadadee laleehay daliil buu ka duwan yahay aan cidana isku inkirinna ijmaac buu noqday wa ilaa haddii kale fa marduudun weeye macnaha saasuu ka wadaa faqad qaama daliiluha waa caynkaasoo haddii caada xilligii rasuulka joogayna de iyadaaba iska daliilkii ah haddii wakti zaman mujtahidiintu ay ka hadleen ay jirtana waxay noqonaysaa maxay yani ijmaac bay noqotay wa ilaa rudda fain taxaqaqa istixsaanun mukhtalafun fiihi faman qaala bihi faqad sharaca buu yidhi wuxuu yidhi fain taxaqaqa hadduu sugnaado istixsaanu istixsaan istixsaankaasoo mukhtalafun fiihi la isku khilaafsan yahay oo markaa qofkii dee uu ku socdo shaygaa la isku khilaafsan yahay faman axadka qaala bihi markaa kaa ku dhawaaqa faqad sharaca waa jideeye oo tashriicuu sameeyey buu leeyahay ama istixsaanu shaaficiyi imaamu shaafici istixsaankiisa u wanaajistay ataxliifa dhaarin cala almusxafi lagu dhaariyo uu wanaajistay iyo walxadi riditaan fi lkitaabati kitaabadii laga ridiyay wanaxwimaa wixii kula mida falaysa minhu istixsaanka la isku khilaafsan yahay maa waayahay laakiin waxa weeye bimacna lugawi unbu iskaga socdaa waana shay fiican oo markaa uu ka qaatay inuu yahay qudhiisu maslaxay waxa uu yahay wuxuu leeyahay yani wixii istixsaan ee aan daliil ku socon oo macnaha dee aan layskuna hayo wax daliilna aan wadan waxay noqonaysaa marka waa meeshu ku le faqad sharaca inuu tashdiid sharaca oo tashdiidana waa la akriyey sharaca in la yidhaahdana iyadoo qudheeduna dee jidayntii way noqonaysaa sharaca lakum min addiin oo kale saas labadu way bannaan tahay luqaan buu leeyahay marka ninkaas wuxuu taagay shaygaa mukhtalaf fiihiga ah oo laysku khilaafsan yahay oo laga yaaba weliga inuu adilo khilaafayo waxay noqonaysaa inuu markaa nas shareeco inuu markaa taagay waa meeshu markaa imaam shaafici leeyahay man qaala bi faqad sharac waxa weeyaan waa istixsaankii nasna khilaafsan hawana iskaga socdo oo aan markaasi ahayn mid daylu wata kaa weeye marka uu kuu ka hadlayaa ee uu dagaalkaa ka kicinaya waxyaabaha imaamu shaafici laga soo guuriyey oo inuu maaragtay musxafka in lagu dhaartay iyo ile musxafka in lagu dhaartay wax deyli kuma sugnaa saxaaba iyo rasuul iyo salafkiisana kama sugnaa musxafka gacanta saar kuwa wallaahi baa makuu bilahi waxaa sax jira maa deyl looma hayo laakiin imaamu shaafici uu istixsaansaday wuxuu leeyahay waa min baabi zajir zajir bay noqonaysaadoo ninkan waxaa rabaa takwiif in la geliyo waa takliid alyamiin dhaarti baa la adkeynaya meeshan maqsaha dhaartuna waxa weeye qofka inuu kaga joogsado ee waxa la yidhaha maxay dulmiga ku dhex jiro iyo xoolaha u dhacay iyo marka kitaabka la keeno leeyahay halkaas kitaabka gacanta baqdinta waxaa dhici karta maxay inuu qofka kaga joogsado yidhaha ruuxii mablikaja armay naftuba kaga baxdaa mid baa waxaa laga sheegay baa la yare isoo kara buu yidhi baa la yare ya baa la yare keenan buu saa la yidhi dee kitaabka u jeedaa mogti marba waa lagu dhaaraya dee ninka marka dambe xaalad arkay inuu meel xun marayo markaas baa la yare isoo kar kitaabka ay haya buu ku leeyahay dhaarti dhaarti marka waxa weeyaan marka waxoogaa wuxuu uga jeedaa bale sheekhu inuu yani maaragtay waxa la baqagelin iyo zajri iyo qofkii waxa inuu kaga joogsado qaab noocaas uga jeeda ninkii mukaatabka ahaa ee la kitaabeeyey in wax laga daayo istixsaanka ka mid tahay oo marka waxyaabahaas qudhis uu ictiraafaya masaa'il badanoo marka istixsaanka oo isaga qudhis keenaya ayaa imaamu shaafici jira oy ka soo naqliyeen waayahay مسألة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره قال الشيخ الإمام إلا في تعبدي مسألة أي هذه مسألة وي وليس ذلك بل قلت قولك صحابي قال لي يا في قولك صحابي قلنا وعيوه لسكوا هي ويانو دي كتابنا ما سننا ما إجمعنا ما قياسنا ما قول الصحابي صحابي قول كيسا آه على على صحابي صحابي كان لو دليشدو غير حجة حجة غير كيد ويه حجة ما وهي الذي شرعي مستقل كمان مدعها وفاقا وفاقا اتفاقا وكذا وحكفر مد على غيره غير الصحابي مجتهد كي كلو عن صحابي هاين يسجل لو دليشدو يعني وعوي يعني ستابعي وكريو وعوي يسونا معها حجة معها marka waa madhab saxaabi waxay odhan jireenoo waa la isku waafaqsan yahay saxaabi qowlka oo saxaabi kale ka soo horjeeyan laisu deliishanayn hebel baa caynkaa yidhi maxaa adugu saa u leedahay iyo maa xujo maaha bay leeyihin waayahay oo qowlkii saxaabigu xujo ma ku yahay calaa gayri saxaabi cidaan saxaabigan xujo ma ku yahay yana khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jira oo yani wuxuu leeyahay على غير وكذا على غير مركولية وأصح قولك الصحابي أن حجك أهين ويان صحابي أهين ومجتهدين تي كلا ورقي كلا مثلا دي تابعين تي أئمة دي كلا إيو وإلا بمجتهد وحلقة قادمة إنه ولو حسوطا حجكم أهين وأنا قولك أولي جديد وإمام الشافعي قولك السياء أنه ليس بحجة إمام الحق قولي صلاة قول بلغة سكوي قال الشيخ حول الإمام ومصنف كوالد كسوي سبكي يوري إلا في التعبدي حونك تعبدي موياني يعني حجاي حجة ما إلا في التعبدي موياني وتامر كان حوجة كذا إمام الشافعي يقول سوى لقى سوى قريدو قولك جديد جديد كهو صوي استنوضي ليس بحجة اه وحي أن مكاد هاي تعبدي وحونك هدو تعبدي هاي ومجال قياسي آرائي أنا شغل كرة هاي منك الصحابي مركا وركا يتكمرون ويا معنيته shaygaa tacabudiga cibaada magacan kula kuma masala waxay leeyihiin aloo kale waxaa laga soo goriy inuu yidhi annahu sallaa fii leylati sita rakacaatin fii kulli rakcati sita sajadaatin hadalkaasoo kale cibaadada ku saabsan marka hadduu ansaxo maaha marka macnaheedu inuu yahay isagu wuxuu jeebkiisa kala yimi ee waxay noqonaysaa ille waxaa ra'yi iyo qiyaasiya waxaa ku imanaya mooyaa maahe waa wuxuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka heray marka waxa weeya wixii tacabudi way ka soo reebeen waayahay wuxuu yidhi وفي تقليده أي تقليد الصحابي الصحابي كديشدي قولان لما قول يا كسكن صحابي لقلدان كرا وما لقو ديان كرا بس لقو ما قلدان كرا لما قول بكتشرا لارتفاع الثقة بمذهبه مركع إلا وحيوته شيء محذوفه قالوا المنع لما قول مدى المنع ما لقو ما ديان كرا التقليد لما قلدان كرا صحابي ومحا يلي والارتفاع الثقة الثقوية كالسوني كرنغشيد بذهب بذهب مذهبت لو كالسوني هاي إذ علة لم يدون لما قولين مكان مذهبت ومركا وحيلين haddaynu marka ka farcino qawlkiisii laysa bixuja xujo maaha la yidhahdo laga farciyo halkaa ma bannaan tahay haddaba ligayri lmujtahid taqliidu ciddii aan mujtahidka ahayni inay saxaabadii ku dayato oo qawlkaa saxaabi baa hebel baa caynkaa qabaan markaa qallidanaya ma bannaan tahay khilaaf baa ku jira imaamulxarabeyn ay soo naqlinayaan waxay u badinayaan le waa imtinaac weeyaan aan lagu dayn karayn waayahay oo halka marka waxaa jiro oo ay leeyihiin ragga le maaragtay waa manci oo saxaabiga markaa laguma dayan karo oo madhabkiisa lama qallidan karo waxay ku cillaynayaan madhabkiisi mudawan maaha oo saxaabada madaahibtoodii lama qorin oo saas darteed baan loogu dayan karin xataa ibnu salaax iyo baa arrintaa qaba oo waxay leeyihiin yatacayanu taqliidu ala'imati alarbaca laakiin saxabada laguma dayan karo afarta imaam iyaga waa lagu dayan karaa waayo lianna madaahibum intasharat xataa dahara taqyiidu mutlaqihaa wa takhsiisu caamiha bikhilaafi hayrihi halkaasay mareen waxyaabaa dee qaraa'ibkay ka mid tahay mogtahay wadaadadku ay ku dhegan yihin oo leeyihin saxaabadii laakiin imaam shaafici iyo axmed iyo waa lagu dayan karaa ragga laakiin saxaabada laguma dayan karo oo kiiba ulaa maaragtay ninkii loodhan jiray laqani wamalikun wasaa'ir a'imma yani marku soo waday hadalkaas fawaajibun taqliidun xabrin minhumu kada xaka alqawmu bilafdin yufhamu yani waa waajib taqliid xabrin minhum labada afartaa mid ka mid lagu daydaa waa waajib saasaa raggoo laga soo guuriyey bal insha alla taqliidka markaynu u tagno baynoos aynu ka hadli doona masaladaas iyagu marka saasay ku dhisayaan waxay leeyihiin ma qora saxaabada marka laguma dayan karo lama taqliidan karo caamigii kuma dayan karo saxaabiga lakin madaahibta ka uraaci kara waqiila qiil wuxuu leeyahy xujatun xujo weeye fawqa alqiyaas waa xujo fawqa alqiyaas weliba qiyaaska ka sarreeya weeye oo dee xujatu mutlaqana way jirtaa odhanaysa waa xuja mutlaqan waana qawlka qadiima shaaficiyi oo yani saxaabiga madhabkiisu waa xuja mutlaqan oo markaa dee in maaragtay waa xujatun oo fawqa alqiyaas oo qiyaas ka sarreeyo marka qiyaasiya laysu keenaba qawlka saxaabiga ah rag ba waxay ba leeyihin qowlka saxaabigaaba xoog badan fain ikhtalafa hadday iskhilaafaan saxaabiyaan laba saxaabi faka daliiladii bay kuula mid yihiin mar hadday xujo yihiin qowlkoodii marka la istacaarudaanna sida laba daliil markay u tacaarudaan laga yeeli jiray oo tarjiixaad iyo waxyaabihii de way noo soo socotaa tacaarud iyo tarjiixu kuu soo socdaaye bay la mid noqonayaan waqiila qiila wuxuu leeyahy xujatun xujo weeye duunahu duuna alqiyaas waa xujo laakiin qiyaaska waa ka sokeeyaanoo haddii qiyaasii istacaarudaan qowlkii saxaabi qiyaaskaa la hormarinayaa waayo wuxuu uhi markaa wafii taksiisihi yani wafii takhsiisihi qowlka saxaabi khaas yeelidiisa alcumuuma daliilka caamka uu khaas yeela qowlaani baa ku sugan oo haddaynu qabanno marka qowlka adduunka ku soconno olinaana waa duuna alqiyaas qowlkii saxaabi oo takhsiis alcumuum waa masdar mudaaf lifaacilihiye saxaabiga qowlkiisa cumuumka uu khaas ma khaas yeelay mise khaas yeeli maayo khilaaf baa ku sugan sida raajixa weeyaan waxba khaas yeelin qowlka saxaabi cumuumka oo dee daliilkii naskii baa markaa xoog badan ya marka naska iyo daliilka caamkaa ma khaas yeelayo eewaxaa la yidhahdo qowlka saxaabi waqiila qiil wuxuu leeyahay xujatun xujo weeye in intashara hadduu faafo hadduu faafo oo uu intishaar sameeyo waxa weeyaan oo madhabkiisa uu intishaaro wax mukhaalif marka intishaarka waxaa ka imanaya dee mukhaalif baan markaa muuqan mukhaalifna dee markaa aanu muuqan wax markaa ka hor yimi oo waxaad moodaa marka dee ijmaaca inay isku waafaqayaan marka meeshaas waqiila qul wuxuu leeyahay xujatun xunjo weeye in khaalafa alqiyaas qiyaaska hadduu khilaafo waa xuju waayahay hadduu waafaqana qiyaaskaa dee la qaadanaya markaa weya waqiila qiil wuxuu leeyahay in indama ilayhi xujatu xujo weeye in indama hadduu soo dumo ilayhi qowlkii saxaabiga qiyaasu taqriibin yani soo dhowayn qiyaaskeed oo wuxuun qiyaasi markaa xoojinayo xujo ayuun yahay waqiila qiil wuxuu leeyahay xujatun xujo weeye waa qowlu shaykhayni shaykhayn qowlkoodii ayaa xujo ah hadduu qiyaasu yahay yani maarata qowlka saxaabigu faqad shaykhaynku dee waxaa weeye abubakar iyo iyo cumar macnaa labadaasa xujo ah kayrkoodsa maya oo iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wacumar baa badan markaasay ka dheeganayaan waayahay waqiila qiil wuxuu leeyahay alkhulafaa arashi waxa weeyaan qowl khulafaa araashidiin alarbaca afartii maxaan ku lehay qowlkoodii baa xujo ah oo afartaas de waxa weeyaan iyaguna si gaara waa taxaadiis u sheegtay maxay ahayd sunahayga raaca iyo sunat khulafaa araashidiina almahdiyiina caduu calayha binawaajid halkaasayna ka dhigtay wa can ishaaficiyi ilaa caliyan wanuqli waxaa laga soo naqliyey can ishaaficiyi baa laga soo horray markaa saxaabada khulafada afarta ah ilaa caliyan cali mooyaane oo cali marka halka kan risaaladii qadiimkayd ee shaaficiya ku sugnayd arrintan iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan buu sheegay oo cali ma sheegin xukmuu ka xukmihim waa la xukun buu yidhi saasay yidhahdeen oo ikhtisaar uun buu usoo gaabsado aan u sheegin ama iktifaa bidikri aksar aksarkuu sheegoo laiska kaaftoomay ayuun bay arrintu ka hayd saasaa ibnulqaas iyo ragla ay dooranayaan qaarna waxay dhahaan maye kuufa ayuu u baxay oo dee marka uu ki xaggaa u baxayna dad badan oo saxaabadiina way dhigteen adduunka waxna way dhinteen waxna way kala faaqeen ku kala faafeen adduunka marka sheegista aanu sheegin naqsi ijtihaadkiisa ma ahee waxa weeye markay tawjihinayaan le maxaa looga reeba cali meesha imaasika in loo diidan yahay meelahaasay markaa ku tawjihinayaan amaa wifaaqu shaaficiyi shaaficiy waafaqitaankiisa zaydan u waafaqay fi alfaraa'idi falidaliilin daliil weyn laa taqliidan oo ila maalintii lagusoo laguma dayan markaa mujtahid mujtahid kuma dayan karo midna mid kale qawlkiisa xujo kuma aha de waa kii madhabka markaa de ku socday zayd maaragtay madhabkiisa zayd muthaabite xagga faraa'idke arrintaas maxay noqonaysaa wala waafaqat daliil afradukum zaydun soo maahayn zayd baa idinku farad badan oo xagga faradka idin yaqaana marka daliilkaas buu ku raacay ay falidaliilin laa taqliidan daliil buu ku raacay taqliid maa buu leeyahay ilhaamu alilhaamu iiqaacu shayin fi sadri yahluju bihi asadru yakusu bihi allahu tacaala bacdu asfiyaa'i alilhaamu ilhaamku iiqaacu shayin shay dhicitaankii weeye fi sadri shaygaasoo fi sadri laabta ku sugan shaygaasoo yahluju ay yadmainuu ku xasilo bihi ibsaabihi asadru laabtu ay ku xasisho shaygaasoo yakusu bihi alla yakusu bihi uu ku gooni yeelo allahu alle tacaala koraaye bacdu asfiyaa'i dadka uu doortay qaar ka mida ku gooni yeelo walaysa bixujati xujana maaha weli istidaalkii baynu ku jiraado dee ilhaamka waxaa la yidhaha xujo ma yahay mise maa baa markaa laga hadlayaa oo ibnu samcaani oo kale wuxuu kitaabkiisa qawaadic ku soo naqlinayaa abi zayd oo axnaafta ka mid inuu yidhi ilhaamku waa wax qalbiga dhaqaajiya waa ogaal qalbiga dhaqaajinayo yadcuuka ila alcamal min gayri istidlaalin biaayatin walaa nadarin fi xuja fii xujatin adaan aayaadna deliishan xujana eegin qalbigaaga shay dhaqaajinaya ayaa la yihahdaa marka waxa weeyaan wuxuu u keenay dee rag ba waxay leeyihiin ilhaamka iyo khawaatirta iyo waxa qalbiga ku soo dhacaya ayaa maxaan ku dhahay xujo ah oo jabriyada oo kale iyo xujatun bimansilati waxyi almasmuuc waxyiga rasuulka laga maqlay oo kale weeyaan ilhaamku فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها بدين شريعة أو كل همية مركز خوا حق صور عاية فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا مركز الله قال يقول قلبي يسكن صور عاية هذا مركز الشرعة لك أبا حيث مركز حدثني قلبي عن ربي بغار لك شيئا يا حدثني قلبي عن ربي waxaasi ku hadleen itaquu firaasat lmumin firaasat almu'min yani firaasada qofka muminka iska ilaaliya waa daciif oo fii daciif aljamic sagir buu ku keenay sheekh albani bay deliishanayaan alismu maa xaaka fi sadri wataraddada alismu maa xaaka fi sadri somain wain aftaaka naasu ftawka xadiidka bay soo deliishanayaan yaasi kame waa marka khawaatirtaasa kugu soo dhici karta waa iska dhaqaaqaysa marka dee suufiyadu meel ay hadda wax ka wataan meelahan oo kaleba wey markaa taasuu keeno wuxuu le inaan xujo ahayn buu kuu sheegayaado wuxuu yidhi marka ilhaamu iqaacu shay shay ku dhicitaanka bisadri ku dhaco kaasoo yahluju ay yadmainuu ku xasilo bihi bisay asadru ku xasila laab yakusu biha ku xasila allahu alla tacaala bacda asfiyaa'i yani macnaha ilhaam qalbiga waxaan iska kusoo dhacaan lama diidana oo qalbiga ilaahay subxaana watacaala wax wanaagsan buu kusoo ridaya muuminka qalbigan wax wanaagsan baa kusoo dhacaya wax khawaatiro fiican baa kusoo dhacaysa oo ilhaamka dee wax wanaagsan baa la yidhaahdaa ee kusoo dhaca qalbiga walaysa bixujati xujo mahlaka waa licadami hiqati man mid kalsoonidii la-aantii laysa macsuuman aan macsuum ahayn bikhawaatiri khawaatirti aan lagu kalsoonaan karayn oo sh- wasaawis shaydaaniya inay qalbiga kusoo dhacdo tiaado sharci weeyi lagama aaminaha khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno libacdi suufiya suufiyada qaarkeed aynu khilaafayno oo iyagu maxay leeyihiin waxa weeye waa xujay leeyihiin sahrawardi iyo shahaabudiin sahrawardi iyo baa laga soo guuriye waa waa shay qalbiga kusoo dhaco oo nafta ay ku xasisho oo waxaa ka xadiidkii baa ahaa inna min ummatii muxadisiina wa inna cumar minhum iyo meelahaas ka deliishadeenoo markaa diinta waa laga qaadan karaa bay halkaa waana waxaan saxnayn oo wuxuu leeyahy welidiinkani walaa xujata fii shayin mima istadalluu bihi adilay sheegteen ragga yidhi waa xujo liannahu laysa almuraadu liiqaacu fi lqalbi bilaa daliilin bay alhidaayati ilxaqi bidaliil yani wixii qalbiga ku soo dhacay wanaagsan oo markaa dee khawaatirta ay daliilkii bay raacaysaa markaa qofkii oo markii qolyahan aalubaytkaa la yidhi wax gaaroo laydiin qariyey ma jiraan wuxuu yidhi cali bn cali bn abi aalib ilaa an yuutiyahu allahu cabdan an yuutiya allahu cabdan fahman fii kitaabihi ilaahay inuu siiyo faham kitaabka ah oo marka qofku wuxuu fahmo oo dee wanaagsan oo garta mooyaane cilmi gaaroo annaga naloo qariyey oo nala siiyey ma jiro waxaana masaladan si aada u qeexay ninkan maxamed ibn aadam alioobi alwalawi kitaabkiisa alminxatu aradiya markuu ka hadlaya baabu bayaan macna ilhaam ayuu ibnu taymiya safaxaad aad u fara badan ayuu ka soo naqlinaya ugu noqon doontaan aad markaa waxyaabahan ilhaamaadka iyo siday u sheegteen iyo siday markaa sufyada iyo waxyaabaha jira o dhan buu si fiican usoo guurinayaa halkaas baa loo noqon doona bilahi tawfiiq subxaanaka allah qaala musanif raximah اllahu tacaala khaatimatun qaala alqaadi xusayn mabna alfiqhi calى ana alyaqiina laa yurfacu bاshaki wاdarara yuzaalu wاlmashaqaةa tajlib الtaysiira wاlcaadaةa muxakamaة qiila wاlumuuru bimaqaasidiha khaatimatun ayaadii tani khaatimatun weeye baabkaas soo waday oo istidlaalka ah ayay khaatimo u tahay iyo gebagabo ay u tahay qaala alqaadi qaadigii wuxuu yidhi qaadi xusein ibn moxamed almarwadi oo nin imaam ahaa aimad aimad shaaficiya saaxib min asxaabi alwujuh buu ka mid ahaa baa la yidhahdaa wuxuu leeyahay qaadina sideedaba hadii la yahay kutub shaaficiya waxay leeyihiin abu caligaasi ku dhacaysaa xusein ibn moxamed haddii kutub alxadiid alqaadi la yidhaahdana waxaa weeye alqaadi ciyaad ibn muusa alyaxsubi ayay noqonaysaa haddii kutub alusuulka alqaadi la iطlaaqo waxaa weeyaan abubakr albaqilani oo maalikiga ahaa haddii la iطlaaqo fi kutub tafsiir waa naasirudiin cabdillahi bn cumar baydaawi ee alqaadi fi tafsir marka la joogo kutub shaafici alqaadiyaani markay yidhahdaan qudhowda cabdiwaaxid ibn ismaaciil alruwayaani iyo abulxasan cali bn maxamed almaawardi ay alqaadiyaan ay yidhahdeen isilaaxa shaaficiyadu marka qaadi xusein wuxuu leeyahay mabna alfiqhi fiqiga waxa lagu bineeyey ama uu ku dhisan yahay waxaa weeye calaa ana alyaqiina yaqiintu ama shayga hubaashaayi laa yurfacu lama kor yeelo bishaki shaki laguma kor yeelo waadarara wa ana adarara dararku yuzaalu waa la zuuliyaa walmashaqata wa ana almashaqata tajlibu waxay soo jiida ataysiira fudaydin ayaa lagu dhisaa fiqiga waalcaadata wa ana alcaadata muxakamatun ay maxkuumun bihaa mid la xukumo weeyaan oo la ictimaado qiila qiil wuxuu leeyahy walumuuru umuur dhammaanteed bimaqaasidiha ay muctabaratu mid la fiirinayo weye bimaqaasidiha qasadyaasheeda iyo waxa looga jeedo ayaa la ilaalinaya shan qaacido ayuu markaa ku soo ururiyey ninkii loodhan jiray alqaadi xusein madhabka shaaficiyada laakiin madaahibto dhan way isticmaalaan qawaaciddan waa qawaacid guud weeyaan alfiqhu mabn ala mabni cala alqawaacidi hamsin hiya alumuuru bilmaqaasidi wabacdaha alyaqiinu laa yuzaalu bishaki faxfad raashidan maa qaaluu وتجلب المشقة تيسيرا ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال ضرر يزال قولا فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة وكيو كاد يمكي كي مارت نق سو نقدي مارت درر ميلو نجري waayahay marka waxa weeyaan qawaacidda shanta ah ayaa lagu binaya qaacidada koowaad oo markaa qaacide marka la leeyahay waa waxaan baab keliya ku koobnayn baa qaacide la yidhaahdaa baab oo min abwaab alfiqi aan ku gaar ahayn baa qaacide la yidhaahdaa haddii laakiin baab lagu koobo min alabwaab sumiya daabitan daabit baa la yidhahdaa marka baab keliya ku kooban tahay waayo marka waxay leeyihin qaacidada koowaad dee waxyaabaha u daliilka ah xadiidkii rasuulka qaacida kastaba daliil bay cuskan tahay qofkii salaada ku jira waa kii rasuulka laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uusan qarh maqlo ama uu ur helo yaanu ka bixin salaada markaa shaygii hubaasha ahaa inuu wayse qabo shaki baa qofkii maarmay waysada kaa jabteen ama wax kaa yimaadeen lagu koryeeli maayo waana abwaabta fiqiga oo dhan bay soo gashaa oo baabkeenu hadda soo marino istidlaalka istisxaabkii kown istisxaabi xujatun xujatan uu yahay istisxaabku iyadoo qudheedu waxay noqonaysaa qaacidadaasunba aslu ah dararku waa zuulayaado yani iyana waxa weeyaan abwaab fara badan abwaabta fiqiga ah ayay soo gelaysaa sida xuduudda oo kale ayaa ka mid a waxa weye markaa wixii darar ah isna waa waa murtafic weeyaan mashaqadu waxay soo jidaysaa taysiir cibaadaadkii oo markaa deetaa horta hore laa darra walaa diraara iyo baa loo daliishanaya mashaqadu waxay soo jidaysaa fudaydin oo cibaadaadkii mucaamalaadkii ankixad inta way soo gelaysaado yacni qasriga salaada oo kale dee mashaqada ayaa waxay soo jidanaysaa fudaydin jamcinta salaada la jamcinayo dhaqdhaqaaq qofku salaada marku ku jiro haddii wax dani ay ku timaado uu dhaqdhaqaaqayo yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra caadadu waa muxakamo inta badan waxay u deliishadaan xadiidka daciifka ama ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasanan oo silsilat axaadiis daciifa شhan boqol saddex iyo soddon ku keenay sheikhu albani waa daciif xadiidkaas aljid اlxafiif fi bayaani maa laysa bixadiiina waabay ka qoreen waaya waxaa ka mid a markaa laakiin waxaa laga deliishan karaa markii haweenaydii abu sufyaan oo kale ay soo dacwootay oo rasuulku ku yidhi khudii min maalihi maa yakfiiki wa waladika bilmacruuf oo kale baa la isaga deliishan karaa oo bukhaari ku sugan khudi alcafa waamur bilcurfi ayay u soo deliishadeen alumuuru bimaqaasidah waa mashhuuro inama aclamaal binniyaat yaa u daliila marka qawaaciddaas de kolle qawaacid alfiqiya kutubtooda ayaa lagaga hadlaa alashbaah wanadaayir siyuudi alashbaah wanadaayir ibnu jaym kutubta noocaasa alaqmaar almudiya alkitaabu asaadisu fi altacaaduli waaltaraajiix kitaabkii lixaad halkaa shan kitaabu kaga soo baxay kitaabkii lixaad wuxuu ka hadlayaa fi tacaaduli tacaadulkii sinaanshihii adiladii ay tacaarud ku sinaanaysay iyo wataraajix kale raajixyeelidii weeye kitaabkeedii hal midun baa inagu dhiman oo ijtihaadkii ah marka tacaarudku waa taqaabulu daliilayni calaa sabiili almumaanaca labadii daliil oo markaa dee tacaaruda tacaarud iyo taqaabul waa isla mid oo labadii daliil oo isqaabilaya oo diidmo isla qaabilaya ama diidmo ku sinaaday oo midba ka kale uu diidaya inuu usoo bado wax la istidlaal in la daliishado kaas baa la yidhahdaa tacaadulku waa ka taraajiixdan isaga kuu sheegi doono wuxuu u jamcinaya taraajiixda dee wujuuda wax lagu kala raajix yeelo ayaa fara badan yamtanicu tacaadul qaaicayn yamtanicu waxaa reebtoon tacaadul qaa'icayni labadii qadciyeynka ahaa tacaarudkoodu waa reeban tahay wakadaa waxaa kula mid a alamaaratayni tacaadul amaaratayni labadii danniyeynka ahaa amaarataynka wuxuu jiraa daliilkii danniga ahaa iyana tacaarudkoodu waxa weeyaan waa mumtanic fii nafsi اlamri nafsulamriga ayay mumtanic yihiin cala asaxiixi bina'an cala alqowl asaxiix qowlka saxayna waa ku dhisayna maruu ka baxay adiladii laisku waafaqsanayo kuwa laisku khilaafsanaa ayuu halkana kitaabkan wuxuu qotomiyey inuu caddeeyo qaabka loo deliishado haddii tacaarud yimaado istidlaalku qaabku ku imanayo haddii tacaarud yimaado oo iska horimaad adiladii waxu eg ay muuqdaan maxaa la yeelaya tacaarudku markaa saddex munbuu ka suuragel yahay bayn bayna daynayni qaطicayni bayna adanniyayni bayna alqaطci wadanni saddexdaa un weeye daadaynay yihiin qadciyaynay yihiin oo dee qaطci markuu leeyahayna wuxuu uga jeedaa waa daliilkaasi waa qaطciyu hubuuط wa qaطciyu dalaala hubuudkiisu waa qaطci oo dee waa naskii qur-aanka ahaa sugnaashiisu waa qaطci ama waa xadiidkaa dee qaطciga ah oo mutawaatirka ah qaraa'in iyo waxyaabo kale ku xogoobay ay qaطci yidhahdaan waa xagga min xayثu sanad wuxuu noqon karaa qaطci waxaa kaloo laga rabaa inuu ahaado qaطciyu dalaalo oo dalaalada ay xadiidku ama nasku u tusinaya nasku waa inuu macno keliya ay ku suuragal tahay muctamal aanu macaani badan ahayn kaana qaطci baa le dalaaladiisa qaطci ah oo meel bay u socotaa keli ah daniguna markaa un labadaa kasoo horjeedkoodu markaa ku imanayaa danigu wuxuu ku yimaadaa min jihati sanad oo waxaa laga yaabaa inuu dee markaa noqdo daliilkiisu inaanu markaa ahayn xagga hubuudka inaanu ahayn markaa qaطci aanu ahayn ama xagga dalaalada iyo macaani badan oo iyuu ixtimaalaa oo siman baa dhici karta kaana markaa qadciyudaniyu dalaala ayaa la yidhahdaa marka waa mer hadday labadii qadciyan yihiin iskama hor iman karaanba oo qadciyu hubuuti wadalaala iskamaba hor iman karaan taas waxaa weeyaan waayo waxaa ka imana tanaaqud baa adiladii ka imanaysa adiladuna tanaaqud ma laha kow wuxuu noqon karaa labada tacaaruday maxaynu nidhi bayna danniyin wa qaطciyin bay noqon karaan kuwaasina iyana tacaarudkoodu markaa suuragal maaha oo haddii qaطciya danni iska hor yimaado danigun baa meesha markaa dee ka baxayo oo qaطcigun baa la hormarinaya waaye haddii ay iska hor yimaadaan amaaratayn waa meesha ku cabiraye oo laba daliil oo danni ah hadday iska hor yimaadaan iyagana markaa waxa weeye waa suuragal markaa labadaas labadaasa markaa suuragal ah laakiin waxaa iyada qudheeda la isku hayaa ma fii nadar almujtahid ba tacaarudku mise waa fii nafsi alamri may la socotaa fii nadar almujtahid miyaa mise waa fii nafsi alamri fi nadar mujtahid waa mutafaq inay bannaan tahay oo ninkan mujtahidka baxsiga wada in adiladii ay isaga ekaato oo tacaarud inay isku dhacsan yihiin ay u muuqato waa shay mutafaq hadal ma laha fii nafsi alamri adilada nafteedu xagga adiladan sharciga ahi iyada nafteedu ma iska hor imanaysa ma iskama hor imanayso oo tacaarudku shay waaqica fii nafsi alamri ma yahay qowlaani baa ku sugan qaar waxay leeyiin haa laakiin asaxu waxa weeye inaanay tacaarud lahayn asaxu waxa weeye inaan adilada sharciga ahay aanay tacaarud lahayn fii nafsi alamri baa asax ah wootayn ku soo marray nasrulwuruudka shaarixa maraaqi sacuudka u taxqiiqa uu yidhi ina alkitaaba wasunna laysa fiimaa tacaarudun fii nafsi alamri wa inama atacaarudu bixasabi maa yadharu linnaadiri mujaladka labaad saxaada shan boqol iyo sideetan bukaad nasrulwuruud marka inaanay fii nafsi alamri maaha lakin waa ma waa weeye ma maa yadharu linnaadir markaa tii buu ka warramayaa oo haddaba wuxuu yidhi markaa calaa saxibu isagu cabbiray fain tuwuhima atacaadulu faاltakhyiiru aw اtasaaqudu aw اlwaqfu aw اtakhyiiru fi اlwaajibaati wاtasaaqudu fii hayriha aqwaalun fain tuwuhima haddii la ismoodsiiyo oo la maleeyo atacaadulu yani tacaarud haddii la maleeyo oo ninkii mujtahidka ahaa dannigiisa u maleeyo labadii inay iska hor yimaadeen amaarataynka ahaa ama se aynu qabannaba qowlka ornaya fii nafsi alamri bay iska hor iman karaan la banneeyo qowlka banaynaynu soo qabanno faatakhyiiru doorasho oo la kala doorto labadii tacaarudayey aw amase attasaaqudu riditaan oo labadiiba la ysla rido aw amase alwaqfu ka joogsi oo labadiiba mid aan la qaadanin aw amase altakhyiiru fi lwaajibaati wixii waajibaada tacaarudkooda yani maxaan ku dhahdaa loo kala qaado waajibaad iyo hayr oo waajibaadkii la doorto iyo watasaaqadu riditaan fii kayrihaa kayrkeed oo mubaaxii iyo manduubkiiyo la rido aqwaalun baa ku sugnanta aqwaal baa ku sugan wuxuu leey marka haddii loo yimaado marka tacaarudkii oo naskii la ismoodsiinayey inuu tacaarud ku jiro see laga yeelaya way soo socota iyada sidii caamka ee mashhuurka ahayd haddii adiladu tacaarudo maxaa u horraynaya aljamcu la jamciyo haddayna jamcu suuroobayna maxaa xigay annask haddii la ogaaday masalan taariikhda almutaqadim mutaakhirka haddii laga garto ka mutaakhirka waa naasku almutaqadim haddii labadaa midna aan la garanin markaa tan ka hadlaya oo dee waa iska shay macluuma xagga dambe lagu sheegi doonaa marka maxaa la yeelaya haddii aan aan labadaa midna lahaynin aqwaal baa marka ku suganoo wuxuu soo guurinaya markaa afar qowl buu soo raray qaar waxay leeyihin waa la kala dooranaya takhyiir baa gelaya meesha oo waxayba ku binaynayaanba waaqaco kastaaba inay laba xukun ba iska leedahay baa qaarkood qabaan xukun kasta waaqaco kasta in laba xukun ba iska leedahay baaba wax iskaga binayaan qaar waxay leeyihiin ma yatasaaqataani oo hadday isla dhacaana baraar asliya baa la iska noqonaya baydaawi iyo rag fuqaada ka mid laga soo guuriy qowlka saddexaad waxaa weeyaan waa alwaqf ka joogsi sidii labadii shahaadateynka bayinateynkii mutacaaridateynka ah laba bayino hadday iscaaridaan si laga yeeli jiro oo kale oo taa macnaheedu waxay leeyihiin waxay ku dhisayaan qudhoodu anna kulla mujtahidin musiib mujtahid kastaa inuu musiib yahay isaabaduna waxay ka ratimaysaa ka dhalanaysaa halabatu danni in la helo halabatu dannigiina halka waa mafquud bes markaa faraha laga qaado laga jogso qowlka afraad wuxuu le waa tafsiil oo haddii waajibaad ay arrintu tahayna hala kala doodo sida khisaal kafaar kafaarada khisaasheeda oo kale ama ninkii laba boqol oo geela haystay laba boqol oo geela saka muxuu kaga bixinaya ama afar xiqaa xiqooyin ah ama shan banaatu labuun ah labada door buu leeyay waayo dee xadiidku wuxuu ahaa hadday gaadhaan boqol iyo labaatan geelo hadduu gaadho fa fii kulli khamsiina xaqatu soo maahayn wa fii kulli arbaciina waxaa weeye binti labuun qaacidadaas caamka ku soconaysa marka isagaa khiyaar u leh inuu labadii boqol waxaa ku jira marka afar kontomaad inuu afar xiqo bixiyo ama labadii boqol shan labaatanaad baa ku jira shan banaata laba inuu bixiyo hadday kayrkii iyo tacaarudku oo ibaaxa iyo taxriim iyo waxa ay tahayna tasaaqadaa dheh baraaasli aboo noqon intaasuu markaa ku khulaasayta wain nuqila can mujtahidin qowlaani mutacaaqibaani falmutaahiru qowluhu halkana wuxuu ka hadlayaa mujtahidka naftiisii ayaa aqwaashiisu tacaaruda haddaynu adilada aynu garannay weli waxaynoo dhimayiin waxna aynu soo sheegnay haddii ninkii mujtahidka ahaa aqwaashiisi ay tacaarudo oo amase ninkii muqalidkaaba qudhiisu aqwaashii imaamkiisa uu daba raacayey uu kala garan lahayay si markaa istacaarudka aqwaashii see laga yeelayaa waayahay tii hore kama fogo wuxuu leey wain nuqila haddii lasoo raro can mujtahidin mujtahid haddii laga soo guuriyo qowlaani laba qowl haddii laga soo guuriyo qowlaankoo mutacaaqibaani isfangelayo oo kala dambeeyo oo midba mid kale ka dambeeyo falmutaakhiru ka dambeeyo minhumaa labadaa ka midii qowl huwey qowl huwey yacni ninkii mujtahidka ahaa haddii masale keliya laba qowl laga soo naqliyo masale keliya ayaa laba qowl ku sugan tahay laba xaalaa loo kala qaadaya inuu mar keliya wada sheego oo ay maaragtay fii waqtin waaxid ay yihiin iyo inuu kala sheego laba waqti laba waqti ay kala yihiin marka hadday laba waqti kala yihiin buu soo hormariyado mar hadday laba waqti kala ahaayeen ee labada waqti way kala horreeyaanin haddii kii dambeeyey la garto ka dambe ayaa naasika ka horena mansuuq buu noqonaya oo macnaha qowlka hore uu ka noqday wey macnaheedu qowlka hore uu ka noqday haddii aan la kala garanayn ka horreeye ka dambeeyena labada qowlba waa laga xikaayoonaya midna gaarkiisa lagu xukumayo bay leeyihin waaya xaaladda labaadna waa see wailaa famaa dukira fiihi almushciru bitarjiixihi wailaa fa huwa mutaraddidun wailaa haddii kale oo aanay aqwaashaasi mutacaaqibayn ahayn ee mar keliyaba uu wada sheegay waayahay famaa aladii kii weeye qowlkiisu dukira la sheegay fiihi ay fi lqowli qowlka gudihiisa almushciru wax ku dareensiya lagu sheegay bitarjiixi raajixnimadiisa wax ku dareensiya lagu sheegay kaa wey qowlkiisu way ugu dhaweysii kala baxaysaa in la yidhaahdo waxaa la socday labadii qowl mutacaaqibayn maaha mar keliyu buu wada yidhi laakiin haddana markuu labadii qowl sheegay qowl baa waxaa la socda waxa uu waxa uu kugu dareensiinaya masaad ku garan karto in isaga la raajix yeelayo oo haadaa ashbahu oo kale haadaa ashbahu markuu mid sheegay buuhi haadaa ashbahu ama labadii qowl mid ka mid ah ayuu masaa'ilkii u tafriiciyey oo furuucii waxu sameeyey kii kalena waaba shibtiis uga baxay waa calaamaad ku tusinaya marka kaasi inuu raajix yahay haddii labadaa midna aan lahaynna waxay yidhaheen qaarkood waa la iska xikaayoonaya kii horreeyey haddaan la garanayn kii horrey hadaan la gar lakin haddii la gartay wey kani waa haddii mar baa la wada gartay mar ba la wadiyey oo lama kala horey mar ba ku wada hadleen haddii un la gartay inay in wax wax ku dareensiinaya inay raajix tahay lahayana hala raaj waa ilaa haddii kale waan la sheegin yani maxay wax ku dareensiinaya inuu raajix yahay fa huwa mutaraddidun mutaraddid buu labadaa qowl ku yahado go'aan ma qaadanin labadaa go'aan go'aan kama qaadanne waxa weeye masaladii baan u caddayn masaladaan u caddayn mutaraddidku macnihiisu waa inkaa waaya wuxuu yidhi mutaraddidun wawaqaca lishaaficiyi fii bidcata cashara makaanan wawaqaca waa dhacay mutaraddudkaasi lishaaficiyi imaamu shaafici wuxuu u dhacay fii bidcata cashara makaanan ilaa dhowr iyo toban meelood ayay u dhacday marka waxau nidhi tan tafsiirkadama guud ahaan waxaa weeye haddii laba qowl oo leeyay ninkii mujtahidka ahaa waxa weeyaan oo masale keliya u kaga hadlo laba qowl laba xaalo u kala qaado hadduu laba wad kala sheegayna ka dambe ka hore ha nasakho haddii uu isku wakti sheegayna haddii la garanayo calaamad kutusinaysa inay raajix tahay midkood haadaa ashbahu ama tafriix buu u sameeye kaas baa raajix eliya kow haddii aan la sheeginna wax ku dareensiiye midkood inuu raajixayna waa mutaraddidun baynahumaa waayahay marka wuxuu leey weli masaladatan imaamu shaafici qudhiisu ilaa dhowr iyo toban meelood baa lahaya masaa'il uu caynkaasoo kala u hadlay wahuwa taraddudkaasina daliilun daliil weeye calaa culuwi shani shanigiisa sarrayntii buu daliil u yahay cilman min jihati cilmi cilmi xaggii inuu ku sarreeyo wa diinan xagga diin ahaa inuu ku sarreeyo imaamu shaafici raximah ullah oo marka la yidhaahdo imaamu shaafici masaladaas dhowr iyo toban meelood buu ku sheegay isagoo aan raajix yeelin dhinacna waxay kutusinaysaa culuwu sha'ni fi lcilmi horta xagga cilmiga waxa weeyaan waa nadarkiisa waasica ahoo dee wixii inuu aad u daqi u eegay oo fiiro dheer u yeeshay baa meesha ka soo baxaysa oo dee markaa aanu waxba u raajix noqonin waa xagga cilmiga ila wixii iska hadal maahe xagga diintana uma aaba yeelin cidina markii uma aaba yeelin haddii ila waxaa ku imanaysaa arrintaa malaa waa garan waayo waa kaa raajix yeeli keli waaye halkaa marka hadal baa ku wajahan soomaadi xogaa odow sheekhu waa ka yadgaabisay halkaa waa ka yar hoostay halkaa wuu ka maarag uma aaba yeelin waxa weeyaan diin ahaantiisa marka waa inuu inuu shaanigii u sarreeyo xagga diin ahaan oo dee qofku maaha inu wax kasta markaa dee isku taaro maaha markaa diin ahaan buugaha wixii waa aamusay wuxuu yidhi uma qaala shaykhu wuxuu leeyahay qaala shaykhu abu xaamidin alisraa'ini baa wuxuu yidhi mukhaalifu abuxaniifata abu xaniifa ka khilaafsan minhumaa yani kaa xaalu ka mid yahay labadaa mid ka mid oo ka mid yahay labada qowl midkood ayaa arjaxu raajixsan min muwaafaqatii waafaqitaanka u waafaqo ka yara wacakas alqafaalu ninkaa qafaal la yidhaahdaana wuu cagsiyey oo isagu wuxuu leeyahay muwaafaqada ayaa raajixa halka marka masale baynu weli daba soconnaa labadii qowl aynu ka hadlaynay ee imaamu shaafici uu ku taraddudayey ee inu dhowr iyo toban meelood buu kaga hadlay masaa'ilkiisa haddii qowlkii mid ka midii imaamu abuxaniifa uu waafaqo madhabkiisa iyo madaahibta kale midun ka mida de yani waa tusaale madhabu abi xaniifa ama maalik buu waafaq ama axmed buu waafaq midna uu khilaafo saddex qowl baa ku jira masalada ويقول عليه و... وابو حامد الاسرائيلي مخالفة ايا اولاء oo labadaa qowl haddii mid khilaafay a'immada nin ka mida uu khilaafay kana u waafaqay kaa mukhaalafadaa qowlkaasaa xoog badan maxaa yeelay imaamu shaafici wuxuu u khilaafay un arrintaa waa calaa daliilin yaqtadi lmukhaalafa meeshaan wuxuu haystaa daliil keenaya ile qowlka isagoo jira a'immada kale ba yidhaahdeene daliil markaa mukhaalafadaa keenaya buu haystaa taas waa qodob qowlka kale ee markaa uu leeyay wacakasal qafaalu baa isna meesha ku jiro wuxuu leeyahay muwaafaqa ka waafaqsan baa awlaah waana sida imaamu nawowi uu kitaabkiisa majmuuc sharx muhadab mujalladka waa sabxada sideed iyo lixdan iyo sagaal iyo lixdan iyo uu ku keenay oo uu leeyahay kaas buu tasxiix yeelay wuxuuna ku binaynayaa waa tarjiix fi lmadhab bikasrati bilkasra iyo riwaayada iyo watay noo soo socoto in maaragtay kasratu riwaaya iyo maarata kasrat aladilla iyo waxyaaba kaloo badan baa dee lagu raajix yeelaa yaa lagu raajix yeelaa qowlkaas marka ayuu raajix yeelaya imaamu nawowi oo mar haddii ciddii ku hadashay ay mutacaddi tahay dee quwada daliilku waxay ka dhalanaysaa tacadudka oo haddii abu xaniifa yidhi oo shaafici oo saas kana keligii baa dee meel gaaru taagan yahay xaggaasu ka ega laakiin ibnu sulka muxuu raajix yeelaya walaa saxu sidaa saxa altarjiixu binnadari nadarkiiyo daliilka in wax lagu raajix yeela ayaa sax fa in waqafa hadduu ka joogsada nadarkii tarjiix falwaqfu ka joogsi ahaaday xukunkina waa laga joogsanaya markaa saasaad muddo inay raajixsa masaladi saddexdaa qowl baa ku jira oo qowl haddii masaladii labada qowl ahayd ee imaamku ku hadlay mid ka mida aimada u waafaqa midna uu khilaafo labada qowl labao isu soo horjeedaanoo muwaafiqaa la raajix yeelaya iyo mukhaalifkaa la raajix yeelaya waa laba ka saddexaad baa sii xoog badanoo waxba warar uun dee meesha aqwaal fuqaha weeyaane ka nadarka iyo daliilka cuskan haddii mid daliilku cuskan yahay la helo kaala raajix yeelo haddii aan nadarku tarjiix keenin oo wax daliil aanu keeninna halaga jogsado oo xukunkaba ayaan lagu hadlin wain lam yucraf lilmujtahidi qowlun fii mas'alatin laakin fii nadiirihaa fa huwa qowluhu lmukharaju halkan halkan iyo baabka kan horeba qodolkan ka soo baxnayba adiga goore dee aqwaasha aimada bay markaa faa'iida ku leedahay fuqahada iyo kutubta maarata fiqiga bay fawaaid bad u leedahay wain lam yucraf haddaan la garanaynin lilmujtahidi ninkii mujtahidka haddaan loo garanaynin qowlun qowl fii mas'alati masalada haddaan qowl looga haynin laakina yucrafu loo garanayo loo og yahay fii nadiirihaa masalada mid u dhiganta qowl haddii loo og yahay fa huwa kaa nadiirka ahi qowlulmqowlkiisii weeye almukharaju lagala soo baxay fiihaa masaladaa lagala soo baxay calaa asaxi qowlka asax haddaynu qabanno